shirkanya waliba si wadajir han qaban qaabeena macadka heritage iyo jaamacadda city muqdisho walina uu soo dareeri doona muddo saddex maalin e kaas oo lanku hadalla doona horumarinta walbarashada dalka sidii lanku shaqi ay lahaayeen shirkaya walibaa ku qeyb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya aqoon-yahana bahda walbarashada iyo qeybo shalgidisan ee bulshada ditora afyare cabdi cilmi agaasimaha macadka heritage iyo waliba uusa faahfaahin ku biyay intuu soo dareera shirka walyaabooanku muhiimsan oo lanka dooda doona oo kiyadin arrimaha walbarashada bismillahi raxmaani raxiim waxaan ku faraxsanahay saakay inuu noo bilaabanayo shirkii aan ugu tala galnay inaan culayska ku saarno arrimaha la xidhiidha horumarinta ama development forum shirkan waxaa soo qabanqaabiyey oo isla wada jaamacadda city university of muqdisho city university of muqdisho ayaa iyo iyo macadka heritage institute shirku wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada guud ahaan waxaana laga wada hadli doonaa qaybaheeda kala duwan shirku wuxuu noo socon doonaa saddex maalmood oo ay ugu dambayn naloo soo xiri doono haddii alla idmo maalinta isniinta ah shirka guud ahaan waxaa isugu imanaya dadka waxbaara ama cilmibaarayaalka ah oo warqada keenay iyo dadka go'aammadu ay ka go'aan ee dowladaha ama maamulada kala duwan ee waxbarashada ama private sectorka ah waxaa layskaga xog waraysanayaa arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin maamulka waxbarashada manhajka waxbarashada luqada wax lagu baranayo iyo wax la midka ah wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya nuure mustafa ayaa weliba ayay sheegtay in xalkuu sakajara in walbarashada la daadejiya shirkan cilmi baarisyada lahka bandhigi doona inuyo xal ku sheeno doonaan farxad gaaree noo tahay maanta inaan goobjoog u ahaano mowduucaas waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay kasoo bixi doonto afkaar qurux badan in las jeedin doono beveris xambaarsan talooyin wax ku ool ah ee waxbarashadii dalka wax looga qabto waxa anaga aan u baahan nahayn inaan helno waxaa waaye arday leh sense of belonging yacni arday wadanka isaga inuu leeyahay aaminsan si aan usoo saarna marka wax badanay u baahan tahay tayeen badanay u baahan tahay in la baaray u baahan tahay maxay tahay wakhtigan hadda la joogo ardayga aan rabno inaan soo saarno ma arday u diyaarsan khayraadka anagoo aan leenahay bad ilaa iyo berri siduu ula soo bixi lahaaya hadafka waa kaas waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yihaahdana muddo wakhtigan wakhtigiisa ah at least inaan gaari doonno anagoo isku raacnay qodobo kuwaasoo sheegaya sida ugu quruxda badan ee loo qaabeyn karo waxbarashada kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saale axmed jaamac oo uusa furay shirweynaga reedinqaabayoobka walbarashada dalka iyo bogaadiya macadka heritage iyo jaamacadda city oo shirweynaga haqaban qaabeen soona tilmaamay in lambaaha inti la sheeno waddo kasta oo lagu horumari karo walbarashada dalka nin ingiriis ahoo qolooyinka waxbarashada eegaybaa wuxuu yidhi jaamacado iyo iskuulba waxa loo furay inay brofesor soo saaraan hadhow dadka dib wax u sii bara bahda waxbarashadu waxaanu rabnaa inay la sheekaysato wasaaradda beeraha t o r-ka wasaaradda waxbarashada waxaanu rabnaa inuu soo saaro wasiirka shaqadu uu yidhaahdo dadka aad waxbaraystaan meelahaasaa looga baahan yahay bal meelaha u dira bahda waxbarashada waxaanu rabnaa inay la sheekaystaan kalluumaysatada iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo dhammaan inta dhankaa u jahaysan bahda waxbarashada waxaanu jecelnahay inay la sheekaysato ganacsadaha soomaaliyeed ee dhiiran ee feejigan ee dalkanoo bilaa dowladah waxaan aynu aragnay inooga sameeyey xilliyada qaar markaas baa waxbarashadiinna waxay noqonaysaa mid soomaaliya la jaanqaadaysa
sadiida maalmood uu soo dareera shirweynaga reedinqaabayoobka walbarashada dalka kureed waliba laha kusaaro doone warbixin ama warmurtiyeed ku hadalaasa xaaladda walbarashada dalka xalka caqabado jir si lanku baha kora iyo fursado bannaan si lanku faa'iidaysan doono iyo xalko guudsada walbarashada lagu horumari doona